oo qof kastaba markuu haddana ka keena dhib ay saas hadan usoo bilaabanayso wasiirka oo soo dacweynaya ninka ahaa prime ministerka prime minister markaas u gudbinaya madaxweynaha madaxweynaha haddana baarlamaanka ku celinaya haddana baarlamaanka saas ay u qaadayan motionka marka haddii aan asaga raacno wax dhiboo dhacaya ma jirto laakiin soomaaliya labadaba waxaan ku dhib qabnaa waxay tahay diinta islaamka oon u dhaaranay oon ku dhalannay oon rabna inaan ku dhaqanno marka u horreysa lama raaco maxaa jira dastuurka waxaa la yidhi wuxuu ka sarreeyaa waxaa ka sarreeya qur-aanka ilaahay wuxuuna ku qoranyaa wax alla wixii diinta islaamka soo horjeeda wax kama jiraan waa haddii saas aan nir waxaa la rabaa in khilaaf yaraado mideeda kaleeto adduunkan horkac wuxuu u sameeyey waxay tahay warqad iyo qalinaa lagu xisaabtamaa waagi colaadda waa dhammaatay lix labaatan sanaan ku jirnay colaad ku jirnay dhib ku jirnay sharci darro ku jirnay haddaan sharciga la xoojininna waxaad ogaataan kama baxayno maxaa jira cari ilaaha nagu dhacayso oo marka horeba ay tahay ilahi subxaana qaadir ahaa jidka uu noo baneeyey oon ka leexanay dhibkeeday leedahay masiibada socoto oo abaaraha aad socotay aad arkaysin oo loo dhammaanayo webiyada guraayo dhibaato waxaa waay ummaddaas ay shacibka shaqaysteen waay maxaa jira shacibka qofka gardaran haddaan dhihina sharciga waa ka gudubtay fariiso aan celinlahinba qofka qofka u dhow maanta meeshaan taagana ma taagnaaneen horu kacan gaari lahayn webiyaashaas biyahooda marna waxaana dilaysa biyola-aan marna waxa biyihii daadka hadda lix bilood todoba bilood mar laga joogo waxay ahayd markii beledweyne biyaha kusoo fataheen maantana biyola-aanaa jirto annaga inaan gadaal isugu noqonaa la rabaa marka ummadaan nahay shicibaan nahay shicibkaasaa waxaa ka dhashay baarlamaan baarlamaanka waxaa ka dhashay dowlad dowladda waxay ka dhalatay wasiiro haddana shicibkay sheekada kusoo noqotay waxaan rabnaa marka inay tahay sharcigan waxaa waay muddo sagaashan cisho ee waxay ahayd cadaada lagu samaystay aan rabaa inaan ka soo qaado oo hadda maanta ka jiro xoogaaga khilaafaadka ah khilaafaad weynna uusan ahayn laakiin lagu xallin karo sharciga waxay tahay muddo sagaashan beri ah waxay ahayd horta caasimadda in loo gooro dib u dhacday waxay ahayd maxaa tiradaa in maxaa tiradaa qofka madaxweynaha haddii laga keeno mooshin uu dhex tago markaas uu yidhaahdo haye idinka eed shal wax isoo doortay maxaa qaladoo jiro qodobkeed igu gafteen kaan idinkugu gafay ay wada hadlaan intii haddii la waayo waxaa imaanayso iscaburin iyo waxaa imaanaysa dhibaato baarlamaan waxaan ognahay baarlamaankaas in sagaashan siddeetan iyo sagaal ay yihiin konton afar ka mid ah konton iyo sideedaa la konton afar ka mid ah waa inta fariisatay ee u yeerta looma imaanin mudday siiyeen waxaa waxaa dhacday marka in ay noqotay inay qaadaan ayaga ruuxooda ay koorumkooda buuxsan war nin walba maalnaa laga jeedaa war dadkan soomaaliyeed oo mas-uuliyadda u qaateen oo kutubada u marteen ilaahay wejiga uga xishooda war ummadda ka xishooda ummaddu xishooday u baahan tahay dhibaatada soomaaliya maanta haysataa oon madaxweyne u danqanayn oo nin kaloo madaxu u danqanayn oon wasiir u danqanayn oon xildhibaan u danqanayn maanta waxay u baahan yihiin dhibaatada in wax ka hortaga waxaan rabaa inaan la hadlo nimankan xildhibaanada lagu sheegay oo labada kun iyo toddobaatanka iyo shanta ah warnimay laba boqol iyo toddobaatan iyo shanta ah warnimayahow dalkan soo kutub uma aad marina war soo uma aad dhaarana war sano walba intaad kutub u martaan aad misne mooshin iyo waxaad ka bixi weydaan iyo xaggaa noodana war ka joojiya ummadda uma baahna taasi war ummaddaani waxay maanta u baahan tahay nin samata bixiya oo dalkan sida uu maantaya ka bedele oo dalkan waa dhibaataysan yahay war alla ka baqa war waxaa la rabaa dalka soomaaliya inuu dad dhul naqda dhulkeena aqarka waa lala wareegaya maxaa la wareegahaya dadba ma qabnee xildhibaanaha naloo sameeyey waaga carte aan joognay ayuu dadkan xildhibaan la qorahaya waxaan dhahna gaalada annaga xildhibaan ma rabno naga fariisteen waxma kala ogdiine haddayd xildhibaan qaadana ma ninka madaxweynaha dhulka la siiya saasou raba yeelaa nimankii saasaa maanta say yeelaan waad u jeediin nimayahow dalka soomaaliya maanta waa dhibanya dalka waa in wax loo qabtaa dalka waa in dhibaatada aad ku haysaan aad ka daysaan waxaan kaloo rabaa inaan ka hadlo ummadda soomaaliyeed lix iyo labaatan sano ayay ku jirta dagaal warnimayo intaa xabaday ku jirtay bal xabadu maxal bay naqataa inaad miiska korkiisa intaad iskugu timaadaan aad xisaabtantaan oo la yidhaah intaan iyo intaan iyo intaan ayoo dhibahana hor joogaysa anuga gudubnaa warwaayi hore waxaa jiri jira qabiilaad inta islaaye jiilaalka dayrta odayaal ula dheerdheerlo ay inta geed hoosta yimaadiin oo ulaha dhulka ku garaacaan ay dadka heshiisiyaan oo la heshiiyo oo gabdha leeska qaato oo halkaa lagu heshiiyo oo diyo la kala qaato maxaa hadda diiday nimankii nabadoonada ahayo nabadoon laga sugahayo barbar ay naqdeen war nin barbar naqda nabadoon ma noqon karo war nin barbar naqda ma qaban karo wadankan waxuma qaban karo war nabadoon ninka ah war ninka nabadoonka ah waxaa la rabaa nabadoonka uu la baxay waa inuu u soo dhurtaa waa inuu usoo dhurtaa wadankaani waa baaba'ay haddaan hadda ka soo qaado cadaado war cadaado waxaa waaye soomaaliya maanta meesha ugu nabada badnayd xildhibaanada cadaado saddex iyo toban qabiil bay kasoo jeedaan gobolada aad maqasheen oo galmudug la yidhaah degmo kastoo ka mid ay kasoo jeedaan ma aha maanta nimankaa in lagu ciyaaro nimanku shacab bay ka wakiil yihiin ma aha nimanku niman iyagu naftooda ka wakiila hadday nimanku gardaran yihiin oo ay gardara ku caddahay sharciga qodobkaas qodobkaas qodobkaasay nimankan gafeen ha la dhaho haddayan ahayn nimanku madaxweynaha ayagaa doortay dowladda ayagaa doortay waa in loo hagaansamaa sharcigooda madaxweynuhu madaxweynuhu hadday nimanku dembi ka galeen madaxweynuhu waa inuu miiska u soo fariistaa oo wuraa warnimayahow siday gabadha abukaataha sheegtay warnimayahow dembiga aan galay ugu caddeeya haddaan dembigaas iyo dembigaas iyo dembigaasaad gashay ay dhahaan waa inuu yidhaa intaas iyo intaas ma gale haa ilma adeerhaan u noqo maa iska kay cafiya ama ou markaa la heshiiyo laakiin qasban waxaan kaga qaadaa had suuragalna qamee hadda intaan meeshaa fadhin waxay noo soo sheegeen in hoteeladii laga xirtay waxaan reer adaad laga sheekeeyo markay ka dhacaysay doorashada haddeer loo tegey waxaan joogay cadaado weligay markii labaadoon tegay ahayd cadaado laba jeeraan madaxweynaha la kulmay uma ekayn nin dalkan iyo dadkan midna raba inuu sii joogana raba wakhtiga doorashadaas nin ay ku tahay taarged wakhtigaas inuu u dhammaado dabadeedna ka tago ayuu u ahay indhihiisuu lahay araggiisuu lahay diyaar buu u ahay waxaan ka rabnaa cabdikariin dalka annagaa u dhalanay annagaa degan marastayadaa degan inuuna naga burburin haddii uu ka socdo oo uusan naga dhibaatayn dadka abaaraha ba-ani haystaan intaas waxaan leeyahay mudane cabdikariin guuleed intaas waxaa ka soo hartay nimanka xildhibaanada ah ee u dhashay galmudug oo laga soo doortay ayagaba haddeer inaynan baabi'in dalkooda iyo dadkooda nin walba wuxuu leeyahay dal iyo dad uu u laabtee oo u horeeyo wasiirka arrimaha guduhu waxaan leeyahay waxaad tahay wiil yar yaysan taariikhdu ku qorin inaad baabi'ido dalkaada iyo dadkaada iyo gobolka aad u dhalatay yaan taariikhdu qorin inaad dhibaato u horseeddo ee inaad u horseeddo nabad isku day intaas waxaan leeyahay wasiirka u dhashay galmudug
oo nasiib darada ahayd hadduu qofkii dadkii waa qabiil dad baa cadaada jooga fa fadhiyey korkoodaa la keenay konton iyo kow qof waa la yaabay yaababkii ugu horreeyey oo dhacay ahaayeen waxaa kalooy ahaayeen timeline ma jirin waqtina la bilaabahayo waqtina la xirahayo dadkaasu marka leadership ma helin cadaado leadership cadaalad cadaalada alla keliyaa keeni kara oo qof bini aadana annaguba ka sugi mayno inuu cadaalad inta bilaabo dhammeeyo ma laga sugayo laakiin maba ka bilownayn cadaado cadaaladu kama bilaaban cadaado waxay u baahnayd cadaado markaan leeyahy galmudug waxay u baahan tahay leadership ilaahayna ka baqa oo markuu ilaahay ka baqo ummadiisa ku hogaamiya inta uu kari karo awoodiisa cadaado kuma aanaan arag anigu waxaan lahaa cadaado markaad kasoo kasoo tagnay abeeyo mucjisada meeshaan imaan doonta ugaas baa lagu dhibaateeyey maskiin baa lagu dhibaateeyey gabdhaa lagu dhibaateeyey danyar baa qof maskiina kuwa iska ooyahaya anigu waxaan daris ahayn guddiga khilaafaadka kuwa ooyahaya inta yimid dad baa waxaa ka go-ay sahaydii maxaa yeelay waqtiga ay ugu talagaleen waqti ka badan bay joogan horta waxaa la rabaa adiga dadka aa xukunto ood liidarka u tahay inaad gaari karto ummad muslimahaana waxaan ku dhaqanaa maxay tahay kitaabka munasalka ah iyo sunnadii rasuulkeega calayhi salaatu wasalaam asxaabtii rasuulka oo kudayashada ayaguna qabtay sayidinaa cumar dadka waa wareegi jiray wuxuu soo ogaan jiray xuraanka dadka uu xukumo dadkii aa xukuntay oo qaylinhaya ood adigii qaniyo ku dhagan tahay oodan ka fujinayn oon qofkaa fujinaya la arag anigu waxaan laha si aabao ilaahay waxay u yeeli doonaa markaan soo tagnay ilaahay wuxuu xaqatibay waxaa hadda meesha ka dhacay
iskugu yimid qaar ka mid ah haweenka soomaaliye haweenka hogaamiyaasha soomaaliyeed oo ku nool magaalada muqdisho si ay wax ugu yidhaahdaan marxaladda maanta dalku marayo war saxaafadeedna uga soo saaraan waxay haweenka hogaamiyaasha soomaaliyeed ay muujiyeen inay aad uga xun yihiin abaarta colaadda iyo deganaansha la'aanta siyaasadeed ee uu dalku marahayo maanta haweenka soomaaliyeed waxay tacsi u dirahayaan dhammaan eheladii uu dadkoodu ku dhintay qalalaasihii galmudug ka dhacay waxay kaloo waxay kaloo kabasho u rajaynayaan dhaawacyadii meeshaas ka dhacay waxaan ganacsatada qurbajoogta waxgaradka soomaaliyeed iyo beesha caalamkaba ka codsanaynaa inay si hagar la'aan ah loogu gurmado dadka abaaruhu ay tabaaleeyeen waxaan codsanaynaa in la joojiyo qalalaasaha siyaasadeed oo ka taagan galmudug iyada oo xaq dhowraya dastuurka qaran ee galmudug oo ahaa kii horay wax loogu doortay ama la rabo dalka iyo dadka in dib loogu celiyo isqabsi iyo jahwareer waxaan codsanaynaa in la barto kalajarka iyo in loo hogaansamo sharciga waxaan in qofka iyo sharcigu sharcigu sarreeyo oo uusan qofna sharcigaas ka sarrayn waxaan halkan uga mahadcelinayaa odayaasha dhallinyarada haweenka iyo waxgaradka galmudug gaar ahaan degmada cadaado oo ay muujiyeen mas-uuliyad wanaagsan oo ay sharciga ku ilaalinayaan wabilaahi towfiiq